xalay abbaare siddeeddii fiidnimo iyo qadar daqiiqadaha xilli dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ay isku diyaarinayeen inay si ammaan ah ku hurdaan ay hawada magaalada soo galeen diyaarado dagaal oo ay leedahay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka kuwaas oo u soo dheelmaday qalqalgelinta dadka rayidka ma jirin wax ahdaaf ah oo ay beegsanayeen diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka waxayna halgantaal ku dhufteen meel bannaan ah oo u dhow guri ay degan yihiin dad shacaba halkaasoo ay ku dhaawacmeen laba qof oo ay mid ahayd gabar yar oo kow iyo toban sano jir ah bahda caafimaadka ayaa gurmad deg deg ah u fidiyey labada qof ee ku dhaawacmay duqaynta cadowga duqaynta saliibiyiintu waxay sidoo kale dhalisay burbur soo gaaray qayb ka mid ah guriga ay degganaayeen dadka rayidka ah ee ay duqaynta aan loo meeldayin ku beegsadeen saliibiyiintu wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa duqaynta kadib gaaray goobta ay wax ka dhaceen waxaanan halkaasi kula kulannay qaar ka mid ah dadkii shacabka ahaa ee ay ku beegsadeen saliibiyiintu hooyada dhashay gabadha dhaawaca qabta ayaa ugu horeyn inooga warbixisay sida ay wax u dhaceen walaala magacayga caashaa layidhaahdaa walaala duqeyn baa ka dhacda aad bay noo duqeeyeen caawa oka alxamdulilah haddii say rabeen wax uma dhicin aniga wax weyna ma soo gaarin laakiin gabar yar oo dhalay baa lug ka dhaawacanta wax yar ka gaareen saabiriin baa ladhaa haa wax yar baa jilibka ka gaaray aada uma weyna wallaahi alxamdulilah baan leeya aad bay maxaan ku dhahday rubta inayna layso laakiin ilaahay baa naga badbaadiyey guri dumay waa la heli waana la dhisan cadowgan allaha naga qabta haddii cadow diyaarada hadda ku guurahay oo maxaan ku dhahday ummadii shacabka masaakiinta ha laynayaan al-shabaab baan duqaynaynaa bay leeyiin al-shabaabna meeshaan ma joogo dad masaakiin oo shacab ahaa la laynaya dadkas masaakiinta oo shacabka maxay galabsadeen diintoodan baa lagula dagaalamaya marka ilaahay subxaana watacala ha ka jaasiya ayagana saasaan leey insha allah mujaahidiintana kor allah ka dhiga haween iyo caruuran bay leynaysaa ma ogiye mujaahidiinta waa kuwa qoryaha wato meelaha wada marhay oo xoryahooda ugu daadanahaya kuwii xoryahooda ugu daadanahayay bay iska celin laayihiinba marka ilaahay subxana watacala gaaladan ha naga soo qabtaan leynaa mujaahidiintana kor allah ka dhiga kuwii noo argud allah ka dhiga waxaan sidoo kale la kulannay gabadha yar ee ay saliibiyiintu dhaawaceen waxayna mujaahidiintu ka codsatay inay u argudaan saabiriin diyaaradan duqaysay inuu islaanimeen u beegsanaa diyaarad way riday markay riday ani dadki waa istaagnaa marka lugtaa waxaga gaaray gaaladii idin beegsatay maxaa halkan ka leedahay ilaaha hajibiyo mujaahidiin may beegsanin shacab ay leenayaane mujaahidiinta ma iska celin karaan laakiin walaalaha mujaahidiinta halkan maxaa fariin ugu darasaan waxaa leeyahay gaalada la dagaalama noo arguda waan sugaynaa sidoo kale waxaan goobta ay duqayntu ka dhacday kula kulannay mid ka mid ah dadkii rayidka ahaa ee degganaa guriga ay beegsadeen saliibiyiinta maraykanka faadimo ibraahim warsame alxamdulilah walaala waxaa ka dhacay amarkaas ilaahay alxamdulilah ilaahay baa noo fududay noo yasiray waxaana gaadhayna alxamdulilah wixii hadda wuxuu nala maaganaa ilaahay waxba naguma yeelin ilaahay nimcadiisaanu qabnaa gurigana waa kan waxaa yara burburka a mooyaane wax dhiboo na soo gaadhay ma laha de ilaahay baanu ugu shukriyeynaa cidna kumaanaan duulin cidna wax maanaan yeelina diintayada iyo islaamnimadayada unbaana lagu hasatayo nalagu beegsanaya intaasna alxamdulilah intaa falastiinba intaasoo kumaankunbaa maalin walba ka shahiida annagana ilaahay baana badbaadshay mahad allah saliibiyiinta maraykanka ayaa caadaystay beegsiga ka dhanka ah dadka rayidka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah sagaalkii bishii rabiicul aakhir ayay ahayd markii duqayn diyaaradeed oo saliibiyiinta maraykanka ay ka geysteen degmada bu'aale ee wilaayada jubbooyinka ay ku shahiideen wiil yar iyo hooyadiis sidoo kalena ay ku burburiyeen guryo ay dad shacab ah leeyihiin iyo madaraso ay carruurtu wax ku bartaan